Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Jubbaland Bishaar Aadan Geedi ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ka daafuray kulan isxog wareysi ah kaasoo ku saabsan cadaaladda carruurta waxaana kasoo qayb galay bahda cadaaladda iyo wasaaradaha ay khusayso kulanka ayaa inta badan waxaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa ilaalinta xuquuqda carruurta ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay muhiimadda loo qabtay Xuseen Ismaaciil oo ah la taliye sare dhanka carruurta oo ka socday Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Soomaaliya haddaba maanta muxuu daaran yahay shirkeennani shirkani wuu ka duwan yahay tobabarkii maalmahan aynu ku jirnay xogay waa isxogwaraysi waxaanan iska xogwaraysananaa uu ku saabsan yahay inta badan arrimaha caruurta iyo sidii xuquuqdooda loo alxifdin lahaa ama loo ilaalin lahaa kuwa nugul iyo kuwa iyagu maxaa laga yaaba inay sharciga khilaafaan oo kale noocay doonaanba ha noqdaan dhammaan carruurteena oo dhan sidaan xuquuqdooda aan kor ugu qaadi lahayn inaynu taasoo kale iska xogwaraysano laamaha kala duduwan hay-adaha kala duduwana ka shaqeeya arrintan ama ciidamada ha noqdaan ama garsoorka ha noqdo ama ha noqdaan hay-adaha kala duduwan sida wasaaradaha oo kale qolo kasta door bay ku leedahay waxaan rajaynaynaa in doorka aynu aad kor u qaadi doono isna kaashan doono marka shirkani waa shir iskaashi caqabadaha jirana aynu isku weydaarsan doono waxyaalaha ahmiyadda inoo ah ee prioritiska inoo ana aan kusoo bandhigi doono dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland bishaar aadan geedi ayaa si rasmi ah u daafuray kulanka kulankeenna wuxuu ku saabsan yahay inaan iska xog waraysanno baahiyaha carruurta iyo sidii ay u heli lahayn justice access tusaale waxaa nala jooga la taliyaha arrimaha carruurta ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee federaalka xuseen waxaan rabnaa marka joogitaankiisa inaan kaga faa'iidaysano baahiyaha aan qabno carruurtu dembigaa lagu soo eedeeyaa amaba lagu helaa labaduba qofka intuusan waxa lagu helin waa eedaysane kow wuxuu ka soo bilaabanayaa booliskii laba wuxuu hortegayaa maxaan ku idhaahdaa maxkamadihii kadibna asluubtii uu aadi waxaan rabnaa marka in caruurteenna si ayaguna ay ugu noqoto rehabilitation ama yacni dhaqan celin meesha ay tagaan aysan u noqonin xabsi dembiyadii ay ku jireenna ay uga waantoobaan waddadee naga caawin karta marka waxaa la rabaa idinka marka in idinka timaado qof walbow waxaad la dhiilgaraysay kiis carruur ku jirto wixii aad kala kulantay wixii aatowdood is leedahay waxaas haddaa haysan lahaydeen carruurtan dembigaan ma geli lahayn hadday galeenna maxaan ku idhaahdaa meesha ay hadda joogaan munaasib kuma ahayn meel ka duwan yaa la geyn lahaa marka waxaa la rabaa inaad maanshiil aad noqotaan oo maskaxdiinna aad ka soo saartaan fariintii aan u dhiibi lahayn la taliyaha